waa hagaag haatana kusoo dhawaada barnaamijkai wicitaanka dhegeystayaasha waxaa inoo soo diyaariyo inala socotiinaya jaamac cabuule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaankan dhegaystaha ee v o a iyo qormadeenna toddobaadkan qormadeenna toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa booqashada ay culammada soomaalidu ku booqdaan bukaan socodka iyo maxaabiista xabsiyada iyo isbitaallada qurbaha waxa ay tahay iyo sida ay u shaqayso waxaa barnaamijka noogu marti ah sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka sheekh cabdiraxmaan ka sokow imaamnimada waxa uu ka mid yahay toddobada qof ee muslimiinta ee maraykanka oo iyagu hawshaan qabto inta la og yahayna waa qofka keliya ee soomaaliga ah sheekh cabdiraxmaan kusoo dhawow barnaamijka bismi llahi raxmaan raxiim walaal jaamac waan dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullah adiga iyo bahda idaacaddana fursadan qaaliga waan idinkaga mahad celinaya wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu howlaha arrimaha bulshada ee ummadaha ku nool waddamada horumaray loo qabto kuma eko inta uu qofku bannaanka joogo ee aanan la xirin ama uusan bukaan noqon ee aan isbitaalka la dhigin adeegyada dadka loo sameeyo waxaa ka mid ah in xabsiyada iyo isbitaallada dadka lagu booqdo in lagu wacyigeliyo bulshadana ay iyaga oo damiirkooda iyo niyadooduba wanaagsan tahay ay dib ugu soo dhex noqdaan waa maxay sababaha hawshaas loo samaynayo maxayse u tartaa bukaanka iyo maxaabiista in ay culummadu soo booqato su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan u daynaynaa sheekha iyo talooyinka ay dhegaystayaasha nala wadaagayaan su-aalaha ka sokow sheekh ugu horrayntii bal sharaxaad naga sii nidaamkan iyo sida uu u shaqeeyo waa su-aal fiican waya jaamaca walaal nidaam horta xer baan saxaya ma aha dadka ka shaqeeya xirfadan toddoba qof oo keliya ma aha muslimiintu waxa weeye xirfadaha wadan dunida galbeedka waxaad ognahay xirfad walba markuu qofku barto wuxuu haddana aadaa waxa la yidhaahdo layson ama ama inuu helo waxaan odhan jira shatiga ruksadii uu ama hawshan ku wadi lahaa dadka marka haysta ruksada noocaasa ama shatiga ah inay xirfadan yaqaanaan oo ay ku shaqayn karaan maraykan oo dhan inta hadda la og yahay waa toddoba qof weeye marka waa waxaan ku cusubnahay weeye taas marka waa qayb weeye see u shaqaysaa waxa weeye dunidan oo maaragtay galbeedku waxay yidha waxay sameeyaan dhib markuu dhaco xal baa la raadiyaa inaguna carabta waxay odhan jirtay alxaajatu umu liftiraac baahi markay timaado ayaa waxaa la raadiyaa xalkii baahidaa lagaga bixi lahaa arrintan marka inta badan waxay u shaqaynaysay gaar ahaan maraykanka iyo dunida galbeedka toddobaatankii sane ugu dambeysay ayay ahayd wax aada iyo aad loo muxuu aha loo samaynayay oo waxaa la fahmay qofka bukaanka ah inuusan ka bukoonin oo keliya jirka ay suuragal tahay inuu maskaxda ka bukoonayo ayna suuragal tahay dareenkiisa iyo muxuu ahaa faydkiisa ama diintiisiiba inay bukoonayso marka inay in loo baahan yahay labadaaba in laga caawiyo qofku markuu xabsiga ku jira iyaduna baahi badan buu qabaa wuxuu qofku dareemayaa cidlanimo wuxuu dareemayaa walwal wuxuu dareemayaa naxdin marka qofkii isaga laftiisa xabsigii in la rajo geliyo oo la isku dayo oo hadduu xabsiga dib uga soo baxo isaga oo damiir lahoo nool oo niyadu ka dhimanin inuu bulshadii dib usoo geli karo iyaduna waa qayb kale weeyaan waxaa inta badan ay ogaadeen baahidaa in la qabo dagaalkii labaad adduunka markay galeen oo ciidamo fara badan ay dagaalkaa galeen ku dhinteen kasoo noqdeen ayaa waxaa soo baxday dadkii inay in fara badan marka dhibaato badan oo maskaxiyan ah dhibaato fara badan oo caqligoodii iyo damiirkoodii dhaawacantay uu soo gaadhay kadib baa marka waxaa la ogaaday inuusan biilka iyo keliinku daaweynaynin ee ay tahay spiritual iyo diin iyo moral in loo raadiyo si qofkaas wax looga qabto sidaasay marka arrintan ay kusoo ay ku timid waxaan kusii darayaa taqriiban markaa markay saa u timid wixii ka horreeyey dhowr iyo afartankii sana ama kontonkii sana ugu dambeysay waxay ahayd shaqo uu qabto ninka cad ee muxuu ahaa christanka ama wadaadka uu qabta ayay ahayd ma ahayn shaqo inta badan ay muslimiinta hore u taqaanay maxaa jira systemkeen uu ka yara duwan yahay meelahaas haddana ma ahayn shaqo xataa dumarka iyo afka americanka ee caan ku ahaayeen laakiin afartan iyo shantii sana ugu dambeysay ayay iyaguna aada u soo galeen dan markay muslimiintuna galbeedka yimaadeen oo baahidii ay qayb ka mid arkeen waxay noqotay field cusub oo loo baahan yahay in la galo oo la isku dayo markaa in la fahmo sidaasay marka muslimiintuna hadda dhowr iyo tobankii sana ugu dambeysay ay usoo galayaan cisbitaalada xabsiyada meelo kala duwan yani marka waa tahay saasay ku bilaabatay barnaamijka waana sidaa waya taariikhdiisa sheekh cabdiraxmaan marka noo kala qaad xabsiga marka la tago iyo isbitaalka marka la tago ma isku sibaa loogu adeegaa oo isku howl baa loo qabtaa mise siyaabo kala duwan baa loo kala abbaaraa way isku midna way noqon kartaa kala duwanaanshona way noqonaysaa labadaba maxaa jira xataa cusbitaalka laftiisa ayaan qof qofku baahi ah aan lahayn baahiyahan wadamadan waxaa qofka loo tababaraa wax la yidhaahdo qof walba baahi gooniya ayuu leeyahay marka tusaale ahaan cisbitaalka oo kale markaad timaado waxaa dhici karta qofka cisbitaalka ku jiraa maskaxdu ka xanuunsan yahay wuu walwalayaa wuu naxsan yahay wuu fikirayaa wuu isku buuqsan yahay qaab loola tacaalo oo loola tacaamulo ayaa jira qofkii wuu xanuunsan yahay oo physically ama jir ahaanna wuu xanuunsan yahay markaa wuxuu dareemayaa niyad niyad jab iyo rajo la-aan buu dareemayaa waxaa dhici karta marxalad adag oo dhimasho ah in uu maaragtay uu ku socdo ama uu joogo waxaa suuragala marxalad adag oo la yidhaahdo noloshaadiiba muxuu ahaa wa wakti yar baa kuu hadhsan yacni oo waxaa la ogaya jirooyinka qaarkood say u faafaana u socdaan waxaa dhici karta dhakhaatiirta inay yidhaahdaan annaga waxaa noo muuqata saddex bilood ama saddex wiig ama afar wiig ama lix wiig inay noloshaadaba ka harsan tahay baa laga yaaba yani ma ma odhan karaa waktigaasaad ay muxuu ahaa ay kugu eg tahay markaa welwel fara badan baa imanaya marka qaab loo loo waajaho ama loola tacaalo ayay leedahay xabsigu marka iyaduna waa wax ka duwan weya waxaa dhici karta qofkii inuusan markaa physically ama jir ahaan u xanuunsanaynin laakiin bacdamaa uu xabsi ku jiro wax kale oo ku mashquuloo badan uusan jirin waxaa marka imanaysaa welwel fara badan baa isaga laftiisa ku imanaya waxaa imanaya inuu dareemo waxa la yidhaahdo galti iyo ceebayn oo dembi buu galay dembigiibuu xabsiga u galay marka inuu dareemo inuu ceeb ku dhacay inuu dareemo inuu mushkilo geystay inuu dareemo inuu reerkiisii iyo diintiisii iyo ummaddiisii meel uga dhacay inuu dareemo dhibaato fara badan marka dhibaatada lafteeda isagiina in lala tacaalo oo sax dembiba ha galo laakiin inaysan risaalada iyo diinta ilaahay ahayn qofka in lagu ceebeeyo dembigii in loo soo faragodo in naxariista iyo wanaagga loo tilmaamo in qofkii la rajo geliyo in qofkii loo tilmaamo waxan in wax inta laga barto horey loo socdo taasna waa qeyb labaad weeye labadaba waxaa la socota xuquuqdooda in loo doodo dadku markay meelaha ku jiraan waa meelaha ugu ugu baahi ugu baahi badan yihiin uguna tabardaran yihiin weeye marka xuquuqdooda in loo doodo oo oo diin ahaan ay u baahan yihiin xuquuqdooda oo mooral ahaan ay u baahan yihiin xuquuqdooda oo maaragtay muxuu dareen ahaan ay u baahan yihin in loo doodo ramadaanka oo kalea kamida yani iyo muxuu ahaa muxuu cunayaa goormuu afurayaa see cuntadii loogu diyaarinaya iyadana in loo doodo xuquuqdoodii marka waa siyaabaha u kala duwan weeyaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo maanta noogu masti yahay sheekh cabdiraxmaan shariif waxaanu kusoo qaadanaynaa doorka culammada soomaalida ay ka ciyaaraan marka ay timaado in maxaabiista iyo bukaanka lagu booqdo xabsiyada iyo isbitaalada dhegeystaha koowaad aan u baaqo dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow barnaamijka su-aal iyo soo jeedin intaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan faarax shide jooga magaalada hargeysa waa salaamaya sheekh cabdiraxmaan iyo jaamabuulo jaamac su-aal baan sheekha weydiinayaa su-aasha aan weydiinaya waxa weeyaan maadaama oo aada xirfad iyo aqoon ba u leedahay isbitaalka booqashadiisa iyo maxaabiista ku jirta jeelka ma isku daydeen ama ma ku tala jirtaan inaad dalkii hooyo ka furtaan ama aad dalkii uga faa'iideyso aqoontaada iyo xirfadaada dadkii maadaama aynu ognahay baahida uu qabo waddankaytaa aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh isku soo dhowow cabdiraxmaan walaagtaad baad umahadsantahay jazaaka allahu khayran xirfadan hadda xoogeeda waxaan rabnaa inay horta aan gaadhsiino baahida ka jirta maraykanka iyo galbeedka sidaan aan tilmaano waa xirfad cusub oo xataa muslimiinta galbeedka joogta lafteeda weli ku cusub weeyaan aniga waxaan ahay qofkii ugu horreeyey xirfadaa tababarkeeda intuu qaato dhamaysto ku shaqeeyay ayaan ahay gobolka minnesota yani ee muslimaba guud ahaan soomaaligana waxaa noqonaya iyadana qofkii koowaad marka waxaad garanaysaa inay tahay baahi badan oo jirta la qabo laakiin aan weli si fiican loo dhisin ama si fiican loo soo saarin marka hadda xoogga waxaan doonaynaa inaan gelino baahida qurbaha oo marka la fiiriyo gaar ahaan baahida noocan hadda aan sheegayno dadka cisbitaalada ku jira dadka xabsiyada ku jira ee qurbaha jooga baahi ka badan bay qabaan dadka waddankeenii jooga oo bulshadu ay guud ahaan muslim tahay shacabku guud ahaan uu muslim yahay baahiyooyinkooda baysiga ama asaasiga laga yaaba bulshaduba inaysa u dabooli karto qaraabadu inaysa u dabooli karto meeshaan markaa sibay uga duwan tahay marka xoogga horta waxaan gelinaynaa baahidan ka jirta bal meeshan inaan dabooli karno inaan isku dayno oo aan soo saarno dad fara badan oo muslimiin ah oo rag iyo dumarba isugu jira oo xirfadan barta kadib markay bartaanna muxuu ah shatigeedii iyo rugsadeedii ama muxuu qaata kadibna markay qaataan si fiican ugu shaqo tago oo markaa iyagu nolol ka sameeyo ku noolaada bulshadiina u khidmeeyo wax u qabta markaa kadib aan isleenahay markii si fiican loo dhiso inaan gudihiina ku celino oo wixii markaa aan u tari karna aan u tarna xaqiiqatan yani laakiin hadda xoogga waxaan rabnaa inaan gelino baahida dibadda ka jirta oo aada u badan markii runta la cabiro aada u badan yaan isku dayaynaa inaan baldabooli karno inaan isku dayno Way.
marka hadda wa waa saas weeye barnaamijka aan aan u noqono marka labada qaybood oo kala duwan qaybta xabsiga dadka ku dhegaysanaya sheekh cabdiraxmaan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan talow wadaadku muxuu qabtaa markuu meesha tago ma axaadiis buu u akriyaa ma qur-aan buu ku akriyaa ma qur-aan buu la akristaa Eh, ma sida dembi dhaafka eh, alla loo weydiisto oo dunuubtii ay galeen ay cafis uga raadiyaan buu u sameeyaa bal wax nooga taabo waxyaabaha aad qabatid gosaal fiican weeye waa run horta wixii wuxuu u baahan yahay sharaxaad dheer waxaan samaynaa tusaale ahaan ma aha inaan dadka intaan u tagno m- marmar way imanaysaa aan wacdino ma aha ujeedadu ujeedadu waxa weeye tusaale ahaan qofkii waxaa dhici karta in uu xanuunsan yahay xanuunkiisii waxaa u dheer qaybo ah walwal waxaan marka abbaaraynaa walwalka oo naloo tababaray sida qofka loola hadlo markuu walwalsan yahay qofku markuu fikirayo qofku markuu isku buuqsan yahay qofku markay niyaddu ka jabto qofku markuu rajo la-aan dhigo waxaa jirta qaab loola tacaamulo qaab loola hadlo qaabkaasaan ula tacaamulaynaa marka marka waxaan raadinaynaa talooyin iyo hadallo wanaagsan oo diintiina laga keenayo culumta muxuu ahaa e- e- e, lagu takhasustay ee bini aadamka gaar ahaan developmentigiisa iyo maskaxdiisana ay asal u tahay ayaan isugu daraynaa marka taas waa qayb weeyaan oo waxaan abbaaraynaa gaar ahaan xabsigii baan u tagnay waan booqanay markaan xabsiga u tagno e, qofkii waxaan kala hadlaynaa guud ahaan arrinta hadda aan sheegaya waxaan u tagaynaa isagoo niyadii ay ka jabtay oo rajo la-aan ah waxaan gelinaynaa rajo waxaan u abuuray u dhisaynaa niyadda waxaan taasaan u tilmaamanaa waa qayb qaybta labaad waxaan kala hadlaynaa dembiga laftiisa oo aanan ku ceebaynaynin oo aan dhahaynin oo dembiganaad gashay waxanaad samaysa ilaahu ku cadaabaya cadaabaad gelaysaa may waxaan kala hadlaynaa okay dembi baad gashay isagii baa laguu soo xiray waxaad waxbaad ka baran kartaa dembiga waxaan rabnaa inaad wax ka barato oo aad noqoto e, qof ha dhowta isaga laftiisu dadka kale ka hor istaaga si ayna meesha adu maanta joogto ayna u istaagin isaga laftiisa marka waxaan rabnaa inaan dhahno mistayga waa wax la galo cid walbaa gasha qof walbaa gala laakiin waxaan rabaa in wax laga barto keliya marka sidii uu intuu u fahmo arrinta iyada experience uga qaato uu hadhow uu noqdo cunsur wanaagsan oo fiican markuu bulshada kusoo dhex noqdo ayaan ka shaqaynayna waxaa kaloo ka shaqaynaynaa iyada lafteeda xa- xabsiga uu ku jiro ka soo qaad inaan dhahno okay muddada xabsiga ku jiraysa muddada lafteeda galbeedka xabsiyada waxbaa lagu bartaa marka niyadda ha iska dilin iskuol aad waxbaro Eh, maxaa jira iskuol buu leeyahay wuxuu leeyahay wakti wax la akriso wuxuu leeyahay wakti la cayaaro wuxuu leeyahay wakti marka inaan waktigiisa laftiisii aan u nidaamino oon ku dhiirigelino inuu waktigii ka faa'iidaysto oo uu xabsiga laftiisa hadduu u dhigi karo positive ama si wanaagsan u dhigi karo inaan kala hadalno taana waa qayb kale weeyaan Waa tahay.
waxaa kaloon kala hadlayna haddii u baahan yahay risood tusaale ahaan haddii u baahan yahay kitaab qur-aan u akrista haddii u baahan yahay buugaag ducaa haddii u baahan yahay xataa buugaag raje iyo muxuu ah positive lifeka sida nolosha qaabka wanaagsan loogu dhigo haddii u baahan yahay xataa in lala raadiyo oo annagiina aan aan ku saacidno systemka ama cusub xabsiga laftiisana aan aan dhahno qofkan waxaan u baahan yahay ha loo qabto taana waa qayb kale Waa tahay.
weeyaan marka Waa yahay.
waxyaabahaasoo kala duwan baan samaynaa aan aan u gacan haadiya dhegaysto kale dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka waa axmed cabdiraxmaan oo jooga magaalada wajaale aad baan u salaamayaa dhammaan bahda c o a iyo cabdiraxmaan shariif imaamka aad baan u salaamaya isagana su-aashaan hayaa waxa weeye waata dhowr su-aalood baan sheekha weydiinayaa waxaana ka yara hoos horaysiin lahaa in yar aan ku darsan lahaa tilmaan yar horta aad baan u bogaadinayaa sheekha sheekhu magaranaysa shaqo fiican bay hayaan waana arrin loo baahnaa inay ay qabtaan waxaan ku bogaadinaya inay halkaa kasii wadaan su-aalo yar baan weydiin lahaa sheekha tusaale ahaan waxaa jira dad een halkaa ku dhibaataysan oo muddo badan halkaa ku dhibaataysnaa dadkoodiina waxaa laga yaaba daynu soomaali ah, tusaale ahaan sodaynu soomaali nahay dad badan baa jiro waddankooda hooyo ka tegoo xagga magaranaysaayay dembiye ku galay ama lagu xidhay kuwaa ma la soo xidhiidhisaa baan sheekha weydiinaya dadkoodii haddii ay heshaan kuwaasoo kale dadkoodii mala mala ma soo xidhiidhisaan weli ma jirtaa cid aad ku guulaysataan inaad xabsiyada kasii dayseen tusaale ahaan waxaa tahan waxaan booqanay dadka een xanuunada ama dadka bukee isbitaalada yaala een ma tarteen waxaad tartaan oo keliya ma inaad magaranaysa waxu sheegtaan mise waxaad tartaan adduun hadduu qofku adduun u baahan yahay wax adduuna weli ma tarteen intaasaan weydiin lahaa sheekha aad baan idin salaamay dhammaan v o iyo sheekhaba aada iyo aad ayaad mahadsan tahay eh, sheekh cabdiraxmaan kusoo dhawow axmed aad baad umahadsan tahay jazak allahu khayran qaybta koobaad oon rabo inaan ku hormaro adduun ma tarteen ama dhaqaalo oo kaleeto wadamada galbeedku qaabka u samaysan yihiin waxaa jirta cid waliba shaqo gooni ay leedahay marka dhaqaalaha lafteeda tusaale ahaan qofku hadduu u baahdo waxaan ka caawinaynaa inaan ku xidhno ciddii loogu talagalay ee xaqa u lahayd inay ka caawinto wuxuu u baahan yahay tusaale ahaan haddii qofku xabsi ka soo baxo oo la rabo in shaqo loo abuuro waxaa jira hay-ado loogu talagalay in qofka shaqo la raadiyaan isagii baan ka shaqayna si loogu xiri lahaa haddii intuu xabsi ka soo baxo u ubaahan yahay inuu degaan iyo guri helo iyada lafteeda waxaa jira cid ku shaqaale guri raadintii iyo barnaamijkii ciddii baa yaan ka shaqaynaynaa in lagu xiro waa qayb weeye taasi marka waa xaggii su-aasha qaybteedii weeye qaybta labaaday ahayd dadka way kala maqan yihiin waxaa dhici karta qofki inuu qurbaha joogo familigiisi iyo dadkiisi ay gudihii joogaan oon laiska warhaynin ma isku xirtaan qaabka uu wadamadan ay u shaqeeyaan waxyaabo badan way ka yara duwan tahay qaabka inagu aan yara moodayno qofku hadduu uu isagu codsado oo iyagu yidhaahdo dadkaygiiba ima iga maqan hala ii raadiyo waxaa jira qaab loola raadinayo waa qaabkii laakiin isagoon isagu oranin hala ila raadiyo cidi iskama raadin karto ma dhahayso qof saasoo saasoo saasoo qof meeshaasuu ku jiraayo ma la dhihi karo oo qaanuunkaan ogolayna waxaa loo ilaalinaya sirtiisii iyo waxyaabihiisii laakiin haddii ay baahidu aan ogaano ay ka timaado uu yidhaahdo dadkaygiiba iga maqan meeshan aan ku dhibanahay waxaan rabaa in la igu xidho oo la ila raadiyo iyadana waxaa jirta qaab loo maro oo lala raadiyo ayaa jirta taana waa sidaas weeye inaad ku guulaysateen ma jirta nolosha dib ugu soo noqday ha way jirtaa yani waxba khasama inaa dhao hebel iyo hebel iyo hebel laakiin waxa weeye dad ku guulaystay oo lagu guulaystay oo xabsiga muxuu wax badan oo talaa lagu siiyey dib usoo noqday bulshada bulshada qayb ka ah iyaga laftooduba hadda qayb ka ah inay dhalinyarada kale dad kale ka wacyigeliyaan si ayna wadadii shalay aysan u marin way jiraan yani waa laakiin waxaan saan sheegnay waa wax bilow ah weeye marka waxa bilowguna wuxuu u baahan inuu wakti qaato si loo ogaado faa'iidada uu keeni karo marka barnaamijku hadda waa bilow weeye waxaan sheegay inaan ahay qofkii keliya xirfadii intuu bartay hadda ku shaqeeya waxaan ka shaqaynaynaa dad kale inay soo galaan oo hadda barnaamij waxaan aan samaynay ah inay dad fara badan oon ku qiyaasayna taqriiban ilaa labaatan qof inaan muddo sanad gudihii aan ku dayno inay systemka geli karaan oo markaa ragga dumarba weliba isugu jira oo ay noqon karaan dad xirfadan intay bartaan kadibna bulshadii muxuu ahaa ugu celiya dib oo iyagiina maaragtay bulshadii u khidmeeya marka waa waxaan isku dayeyno weeye waktiga u yara baahan tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa meesha aan doonayno inaan gaarno biidni illahi tacaala sheekh waxaa kale oo la isweydiin karaa doorka arrintani waxaad carabka ku dhufatay toddobaatameeyo sano wixii ka horreeyey hawshani waxaa ku jiray oo soo bilaabay wadaadada diimaha masiixiga ma arrin wadaad un u baahanba oo marka laga tago tababarka kale ee la qaadanayo ee qofku inuu diin yahay oo dhinaca diin ka imaanayo oo diinta wax ka yaqaano ma muhiimad gooni ah bay barnaamijkan u leedahay ha barnaamijkan muhiimad gooni a uleedahay inuu qofku diinta wax ka yaqaano maxaa jira waxaa la iswaafajinayaa laba waxyaabood qayb ka mida waxa weeye culumtan la yidhahdo culumta arrimaha bulshada ama psychologyga ama sociologyga culumtaas qayb ka mida in qofka uu wax ka barto wax ka yaqaano waa muhim weeye waxaa kaloo muhima bacdamaa xoogeeda uu loo bixiya spiritual spiritual uu yahay faith iyo iimaan iyo diin uu yahay in uu qofku iyadana background diinta uu markaa sheeganayo inuu aqoon u leeyahay iyadana waa muhim wey khasama inuu imaam yahay khasa maaha inuu lakin inuu iyadana aqoon uleeyahay baysiga waa muhim weeye khasa maaha inuu iyadana sheekh yahay yani waan saasku u sheegay oo xirfadaha marka horeba cid baa bilowda asalkeedi saasuu kusoo bilowday hadda dad fara badan baa ku jiro oo kala duwan wuxuu ahaa dadka hadda ugu badan ee weliba aadka ugu jiro gobolada qaarkood muxuu ahaa waxaa kamid a dumar dumarku inkasta oo wadamadan galbeedka ay kaalin diineed ay joogaan oo ama kaniisado ama sanigaag ay ka yihiin wadaado aniga hadda programkanaan wadna oon riixayna waxaan rabnaa dumar soomaaliyeed dumar muslimiin inay soo galaan oo maarata ay qayb asaasiya ka noqdaan oo weliba waxaan doonayaa inaan meeshana ka sheego cid kasta oo dumarahoo danaynaysa waxaan rabnaa inaan aan u samayno kaalmo dheeraad ah oonaan u samaynaynin ragga ujeedaduna waxa weeye aan saa uleehay waxaan doonayaa dumar soo gala in la helo oo badan oo aysan xayirin muxuu ahaa duruufo kaleeto oo duruufihii xayiri lahaa inaan ka hor wareejino ayaan doonaynaa yani marka hadda so far programka waxaan rabnaa labaatan qof shan iyo labaatan qof inay ay tababarka qaybtiisa hore ay qaataan shan iyo labaatanka waxaan doonayaa aniga qaabkaan u rabo ugu yaraan toban ama dhowr iyo toban inay dumar noqdaan haddayna isla ekaan fifty fifty at least inay muxuu ahaa m boqol kiiba toddoba noqon yani boqol kiiba soddon oo kale afartan oo kale dumar noqon karaan ayaan doonaynaa yani haddana cadad badan baa xaqiiqatan isqoray marka ujeedadu qayb kamid way tahay diinta inuu qofku yaqaan laakiin haddana khasa maaha micnaheedu imaam iyo taytalkaa weyn iyo maaha micnaheedu yani.
Sheekh, Tababar eh, muhiman siinaynaa yani sheekh marka waxaa la isweydiin karaa sababta aad u rantay inay dumarku doorka lixaad kale qaataan oo soddon boqolkiiba ama afartan u noqda ma baahi dhinaca haweenka ah oo xabsiyada iyo isbitaalada ka jiraa jirta waa su-aal fiican weeye marka koobaad eh, xagga xabsiyada iyo xagga cisbitaala labadaba baahidu way ka jirtaa eh, oo dumarkii iyo raggii labadiiba ah laakiin hadda sababtaan u rabna waxa weeye waa waxaan ka imanaynaa laba ishu ama laba meelood mid waxa weeye ishu la yidhaahdo empowerment oo waxaan doonaynaa qaybo badan oo bulshada leadershipka iyo waxqabadka waxaad ogtahay dumarku inay kaalin muhima ka ciyaaraan tanna waxaan doonaa inay kaalin muhima ay ka qaataan hadday noqoto cisbitaalada oo kale ragga dumarka ku jira ama isleegyihin ama dumarkaa ka badan waa in loo helo marka dumar xirfadii yaqaanaha oo qaybta ah yani xabsiyada raggaa ku badan oo tawarul aan ognahay weye laakiin stiil dumar xabsiyada ku jiraana way jiraan oo muslimiina waa inaan marka u helno labadii ama labadii rag iyo dumarkiiba oo oo taas marka waa qayb kamid a baahidii qaybta labaad kale aniga kuu sheegaya waa xagga kaalinta muxuu ahaa leadershipka iyo inay dumarku eh, eh, wax fara badan bay ay u qabtaan bulshada u- una qaban karaan fiil walbana way buuxin karaan ama qayb walba ay qaadan karaan Waayo.
waxaan doonaynaa inay qaybo muhima oo weliba baahida waxaan ognahay oo la ogaanaya cilmiyan mar walba oo cilmiga uu sii aqoonta sii korodho waxaa la ogaanayaa waxyaabaha qaarkood say dumarku ugaga fiican yihiin ragga ayaa la ogaanaya marka waaya hooyinkan waa qaybo asaasiya oo dumarka ay laga maarmaan u tahay bulshadu hadday doonayso inay maskaxdeedii iyo dareenkeedii iyo jirkeediiba uu caafimaad qabo waa in dumar aqoontaalo oo xirfadaalo oo qayb weyn ka qaata aan helo wey waad mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanu kaga hadlaynaa toddobaadkan doorka ay culammada soomaaliyeed ee qurbaha ka ciyaaraan ama ka qaadan karaanba ee dadka xabsiyada iyo isbitaalada ku jira oo u baahan daryeel dhinaca diinta ah iyo la talintaba sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneapolis gobolka minnesota dalka maraykanka ayaa noogu marti ah aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meeshaa joogto ku bilaabayo kusoo dhawow assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiqaaliq xaaji xuseen aadan galab oo jooga magaalada burcada somaliland ugu horreyn waan salaamaya daasiyaha barnaamijka iyo sheekha inoo martidaa sheekh cabdiraxmaan shariif Eh, waanan uga mahad celinayaa een, shaqada gawaadinta mudan ee u hayo een, bulshada islaamka ah Een, intaas kadib sheekha waxaan rabaa inaan laba su-aalood weydiiyo Een, hore waxay tahay een, sheekh markaad booqataan een, xabsiyada iyo isbitaalada ee dhacdooyinka halkaas kusoo aragtaan ma la wadaagtaan maamulka gobolka iyo cidda ay arrimahaasi kuseeyaan sida laamaha amniga iyo dabcan caafimaadka Een, su-aasha labaad waxay tahay een, xabsiyada aad booqataan een, ma leeyihiin ama ma kusoo aragteen baahiyaadka asaasiga ah ee qofka bini aadamka ahi ugu baahnaa sida waxbarashada iyo caafimaadkii oo kale Een, waa mahadsantihiin v o a aad iyo aad baa mahadsan tahay sheekh kusoo dhawow cabdikhaaliq aad baad umahadsan tahay Eh, barnaamijka xoogiisa waxuu naga nagaa xabsiyada moodaa maxaa jira baahi badan waan u qabnaa xabsiyada Eh, waxaan ku horumari guud guud ahaan Eh, barnaamijka markaan aan booqano ama xabsi ha noqdo ama cisbitaalka labadaba yani marka hore annaga laftigeeda waxaan leenahay eh, qayb la yidhaahdo waxaan samaynaa assessment ama inaan qiimayno baahida loo baahan yahay nooca ay tahay cisbitaalkan ku horumari tusaale ahaan qofka markaan u tagno waxaan qiimaynaynaa eh, qofku spiritual ahaan ama diin ahaan iyo faith ahaan baahi intee leeg buu qabaa muxuu u baahan yahay waxaan kaloon qiimeynaynaa waxa la yidhaahdo dareen ahaan maskaxdiisa fuctionkeeda yani dareen ahaan baahan intee lagu qaba xagga walwalka iyo naxdinta iyo fikirka iyo isku buuqi waa qayb labaad weeye waxaa kaloon qiimeynaynaa waxa la yidhaahdo as- eh, muxuu aha social support system ma haystaa dad caawiya family ma haystaa dad soo booqda ma jiraan dad xaalkiisa ka warqaba ma jiraan marka assessment ama qaymintaa qaymi qaymayntaas saddexda nooca ayaan samaynaynaa cisbitaalkana waa sidaas oo kale yani waxaan iyadana haddii aan- aan markaan booqano waxaan qiimeynaynaa marka koobaad eh, baahida uu qofkani qabo diin ahaan waa noocma muxuu yahay muxuu u baahan yahay isagaana in badan ku ogaanaynaa ta labaad waxa weeye dareen ahaan iyo maskax ahaan iyo muxuu ahaa xagga bini aadminimada kale baahi intee lag buu qabaa iyadana waan ka ogaanayna xagga kaleeta markaa hadduu is- uu xabsi ku jiro baahidii uu qabo oo had dadkiisa inay ka warqabaan inay soo booqdaan inay ogaadaan maxaa yani iyadana inaan ogaano taana waan samaynayna marka guud ahaan qiimayntaa guud baan samaynayna markaan soo ogaano baahidaas qaybo kamid a annaga wax ka qabanayna oo shaqadayoo tahay inaan wax ka qabano qaybahan wax ka qaban weynana ciddii markaa ku shaqa lahayd inay wax ka qabato ayaan u tilmaamayna ama la wadaagayna ciday dooniba ha noqoto ama ha noqoto cisbitaalka ama ha noqoto state levelka waxa la yidhahdo dowladda gobolka ama ha noqoto dowladda magaalada ka jirta yacni cidda ku shaqa leh eh, wadamada marka u shaqeeyaan way aad bay uga duwan tahay wadamadeen iyo qaabka shaqada waxaan moodnaa inay dawlad weyn wax la yidhahdaa qabato laakiin waddankan waxa weeye magaalada shaqo gooni ay qabata waxa la yidhaahdo stateko ama gobolka shaqo gooni u qabta dawladda dhexe ee la wada leeyahay shaqo gooni ay qabata cisbitaaladu shaqo gooni ay leeyihiin marka waxaa dhici karta baahida inaysan u baahnaynba meel fog in la geeye shaqadaas cisbitaalka laftiisa ayaa qaban karaba yani marka in loo tilmaamo unbay unbay noqonaysa Waa tahay.
waxaa dhici karta xabsiga laftiisaba baahidii dabooli kara marka baahida in xabsiga loo tilmaamo oo la yidhaahdo tay qofkan wuxuu u baahan yahay waxan iyo waxan iyo waxan eh, marka in loo sameeyo haddii xabsiga aan ka dareeno inuusan ama cisbitaalkuba inuusan eh, uu qofkii neglect wax la yidhaha ku samaynaya ama neglect wax weeyaan inuusan qofkii daacad u ahayn waxaa jira iyadana waddo kaloo la maro Waa tahay.
qofka xuquuqdiisa uu ku helayo marka waxaan isku dayaynaa ma oran karna wax walba waan xalinaynaa wax walba hal mar bay hagaagayaan laakiin baahiyaha jira ee asaasiga ah ee uu u baahan yahay qofku markuu ugu tabardaran yahay oo ah markuu ku jiro cisbitaal ama uu ku jiro xabsi inaan baahiyaha dabooli karno ayaan isku dayaynaa sheekh ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka adoo noo soo koobayo waxaa jiro dareen dadka soomaalida ah ay qabaan oo aan cilmi baaris ku salaysnayn tiro saxaana ku fadhiin ee ah inay jiraan dhallinyaro soomaaliyeed oo xabsiyada aad uga buuxo marka inkastoo eh, aanan shakhsiyaad iyo magacyo aan la doonaynin haddana dareenkaasi maxaa ka dhaba arrintaada maxaase ka beena xabsiyada xoog miyay tirada soomaalida ugu jiraan khaasatan gobolkaada maxaad tira ahaan ku qiyaasi lahayd
tira ahaan mar raba inaan qiyaas tilmaamo mar haddaanan weli cilmi baaridaba intaan sameynaan soo saarnay xabsiya ma ku jiraan dhalinyaro haa way ku jiraan M- intee in la-eg marka la fiiriyo percentageka ama communitygu uu yahay qaabka aan uga dhigayno ma aha mararka qaarkood waxaan arkaa dad odhanaya oo lix boqol oo soomaali ama toddoba boqol oo dhalinyaro soomaaliyeed oo cisbitaalada ku jirta arrintaasi sax ma aha waxaa laga yaabaa qaabka wadamadan u shaqeeyaan sanadka sanadkan kasoo qaad hadda waxaan ku jirnaa labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxaad soo fiirisaa marka labadii kun iyo sideed iyo tobankii waa sanad idil weeye ciddii hal habeen xabsiga soo martay way diiwaan gashan tahay ama hal habeen ha ku jirto xabsiga ha ku barido ama xataa saacada hadday doonto ha joogto ama bila ha joogto dadkii xabsiga soo galay waxaa laga yaaba marka marka qaarkood in la yidhaahdo oo dhowr boqol oo asnig ahaan soomaali ah ayaa xabsigan soo martay sanadkii lasoo dhaafay dadku marka intaasaa ku dhigi markaasay odhanayaan dhowr boqol oo soomaaliya xabsida ku jirta arrintaasu marka sax ma aha bumbuunis fara badan baa ku jira laakiin dad xabsiyo way nagaga jiraan aniga doodayduba waxa weeye waxaan rabnaa numberka ugu yar ee xab- xabsiga nagaga jira xataa uuna dhibaya marka inaan ka shaqayno waxa la yidhaahdo prevention ka hortag oo xataa dhalinyaradu intayna xabsiyada gelin in loo sameeyo programyadii xabsiyada ka hor istaagi lahaa Eh, xaqiiqatan waan cusubnahay communityka cakufayaannahay eh, laakiin eh, dadaalku ma yara Eh, weliba waxaan aada ugu faraxsanahay masaajida beryahan inay risaalo aan celcelinaya aniga dhowr iyo toban sano inay in badan hadda soo fahmayaan oo ah imaamiyadu inay qaataan tababaro u gooni ah sida dhalinyarada loola tacaamulo imaamiyadu inay qaataan tababaro u gooni ah sida da-da markay jirto shan iyo toban lix iyo toban todoba iyo toban loola tacaamulo in- inay imaamiyadu fahmaan noloshan galbeedku inay ka duwan tahay noloshii aan ka nimida So- soomaaliya iyo dunida inay ka duwan tahay inay fahmaan marka Waaya.
taas waa wax hadda waa wax lagu farxo weeye marka waad waa dadka tahay xataa uu xabsiga galay hal mar si aan ka soo noqono xataa in loo diyaariyo profession kaloo integration inuu dib ugu soo noqdo bulshada qofkii Waayahay.
aan la sakoorin aan la riixin iyaduna waa qayb kale weye marka waan Sheekh.
isdaynaa waxaas oo dhan laakiin wakti bay u baahan doontaa barnaamij kale inuu u baahan tahay arrintaana way muuqataa aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sheekh walaalkay adiguna aad ba umahadsan tahay aad aad iyo aad adiga iyo bahda idaacadda iyo walaalihii ah, su-aalaha iyo dooda iyo commentka waa ka qayb qaata aad baad umahadsantahay dhegeystayaal waa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a toddobaadkan waxaanu uga hadlaynay doorka ay culammada soomaaliyeed ka qaataan ama ka qaadan karaan booqashada isbitaalada iyo xabsiyada ee qurbaha Eh, waxaa noogu marti ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarul hijra ee magaalada minneabolis gobolka minnesota dalka maraykanka sheekh cabdiraxmaan kasakow imaamnimada waxa uu ka mid yahay toddobada qof ee muslimiinta maraykanka ee arrintaa ku howlgasho iyagoo u haysta takhasus eh, gooni ah tan iyo kulantideenna dambe waa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo